maanta markay ahayd walaal saacaddu cabaaro saddex iyo casarnimo ayuu abwaanku ku geeriyooday dhakhtarka dalka iskutaga imaaraadka shaariqa mustashfa kuwaiti in dhaweytaba abwaanku wuu xanuunsanayey dhowr biloodba dhakhtarkan ayuu ku jiray kolley dhowr dhakhtar ayuu su soo kala bedelay mar hore dhakhtar cijmaan oo ku jiray haddana dhakhtar kale oo suleekha la keenay hadda dhakhtarkan ku geeriyoodo dhakhtar kale oo mustashfa kuwaiti dee qof walibana maalintiisa ma dhaafayo cali sugille maanta ilaahay baan uga baryaynaa naxariis inuu ilaahay qabrigiisuna waasiciyo naxariis haddana insha allahu tacaala waraaqihii ijra-aadkii markii horena dalka lagu aasaan doonay laakiin cali sugille maanta dee ummadda soomaaliyeed taariikh weyn buu ka mudan yahiyo maanta dalkii ayaa aas qaran looga samayn doonaa biidni illaahi tacaala soomaaliyana lagu aasaya somaliland ayaa lagu aasi doonaa kolka ijra-aadkiisiiyo waraaqihun baan u dhamaynaynaa biidni illaahi tacaala kolka arbacada ayaa la qaadayaa diyaaradda dhici doontaa biidni illaahi tacaala oo la saari doonaa wa tahay kolka ummadda soomaaliyeed oo dhan tacsi ayay ka gaarsiinaya gaar ahaan ummadda reer somaliland ilaahay inuu abwaankaasi u naxariisto oo dembigiisii dhaafo maanta taariikh sugle waa qani can taariikh qof laga taa sheegeyn karaya taariikhdiisi maa waa marjac soomaaliyeed buu ahaa oo taariikh badan kule ummadda soomaaliyeed oo dhan taariikh buu ku leeyahay dee adduunka qof walba wax horan maanta taasa waa la horan waa la wada dhimanayaa wa tahay ama ninku ha noqdo abwahaan ama ha noqdo madaxweyne ama ha noqdo sarkaal sare ama taajir ha noqdo adduunyadii xaqiiqada ahayd baa loo noqonayaa kolka waxa weeyaan bini aadamkuna wuxuu damqadaa markuu dee mawdka uu dareemo uu arko kolka ummadda soomaaliyeed meel wal ay joogto in la iscafiyo oo niyadda laysku furo oo la isjeclaado loola duceeyo marxuumkooda dhintay waayo halkaasaa la wada tegayaa maanta in waloo magac iyo taariikh leh kolka ilaahay baan uga barinaa in allaha yakfir dunuuba yarxama waysakana fasiix aljanaat wa tahay casiiz ya jalla wa tahay waa tahay aad baad mahadsan waxaan jeclaa inaan ku weydiiyo abwaanka sidee baa loo hayay xanuunkanse imise buu hayay haddaad la socotid walaal wallahi xaaladihiisa caafimaad dee kolley yani wuxuu ka sanbabada inta ugu badan laga hayay kolkaa yani xagga nafiska iyo sanbabada iyo ayaa in inta uu aada uga uga cadanayay kolkaa dhakhtarku kolley in doora buu ku jiray dhakhtarka kolkaa saxiyada caafimaadkiisu marna way ka sooreynaysa marna kamay sooreynayn mar baa jirtay xataa aan ugu tagnay xataa madaxweynaha somaliland waa kusoo siyaartay kolka in badan in dooru uu ku jiray qaybuuba abwaanku koobuu ku jiray waa gartay marka dad da'diisa da'diisa haddaad la socotid maxaad noogu sheegi karaysaa iyo wallahi da'diisa cabaar markii annaga cali sugle aad baan iskugu dhaweyn oo aabbahay buu aniga ahaa waxyaalo badan oo ka faa'iidsan jirnay kolley haddaan u eego sanad iyo bar laba sano ka hor intuuna dhakhtarkaa gelin adigu uu caafimaad qabay sideetan macali subladaadiis haddaan qiyaaso way noqon kartaa sideetan u ahaa waa gartay marka xagga familka ka waran qoys inta caruur uu ka tagay iyo dee cali sugle family balaaran buu dhalay maasha allah hadda laba inan baa la jooga iyo inan oo halka nala jooga biidni illaahi tacaala oo dee laba joogay hayay kolkaa dee familiyo badan oo yurub jooga iyo caruurtiisu way joogtaa intaas haddaan u ka warhaya
waa tahay
in doorana dalka imaaraadka sidii qarxigii dee wadankii burburkiisii cijmaan buu deganaa abwaanku uuna la deganaa shaarikana waa ka shaqayn jiray meel mustaxafa hadda hadda shaqada ka hayay haddana shaariquu ku dhintay haddana shaariquu kadhi ku dhintay dhakhtarka mustashfa kuweitiga abwaanku waa tahay banaxdiisii janna ha siiyo abwaanku aad baan ku salaamaya suldaan maldini sidoo kale samir iyo iimaan inta soomaaliyeed uu ka tagay abwaanku aamiin aamiin anigu aniga ugu dhaweydo aad baan ii salaamayaa ilaahay baan uga baryaya inuu jannada qabrigana u waasiciyo ummadda soomaaliyeed meel walo ay joogtana samir iyo iimaan uu ka siiyo cali sugle waa nin taariikh badan taariikh badan ku lahaa ummadda soomaaliyeed ilaahay naxariis jannaha ha siiyo